أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati alanfaal waxaa la leeyahay wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard wadkuruu xus xusuusta ama wadkuruu xusa oo sheeg sheega id waqti antum idinku qaliilun kuwa aada u yar aada ahaydeen mustadcafuuna la taag daraysiisto fi lardi dhulka korkiisa takhaafuuna xaal aada cabsanaysaan an yatakhatafakum inuu idin dafo annaasu dadka inay idinkala dafdafaan aada ka baqaysaan fa aawaakum alla uu idin dumay wa ayadakum uu idinku xoojiyey binasrihi guushiisa uu idinku xoojiyey wa rasaqakum ou idin arsuqay min alطayibaati waxyaabaha xalaashee wan wanaagsan xaggooda uu idinka arsuqay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aada ilaahay ugu shukrisaan wuxuu alla xusuusinayaa mu'miniinta nicmada uu u galay ee isugu jirto diinkoodiina inuu makaniyey oo ugu gargaaray aayaadka aan soo dhaafnay waxay ku saabsanaayeen beder kuwa soo socdana waa ku saabsan yihiin marka ilaahay maadaama uu guul idin siiyey wax wan wanaagsanna uu idinku arsuqay ood cuntaan idinka xaaladii aada soo marteen bal dib u xusuusta oo u sheega idinkoo ilaahay nicmadiisa aada ku shukrinaysaan wadkuruu xusa oo sheega id waqti antum idinku qaliilun kuwa aada iyo aada u yar aada ahaydeen kuwaasoo mustadcafuuna la taag daraysiisto fil ardi dhulka korkiisa lagu taag daraysiisto oo dhulka korkiisa aada aada daciif u ahaydeen ee carabtuna qabla mabcathi nabiyi sal l slam nebiga inta aan lasoo bixinin xaalad xun bay ku sugnaayeen iyaga unbaa la cuni jiray iyaga waxba ma cuni jirin iyaga unbaa la cuni jiray oo ruum iyo faris ayaa labada dhinacba kasoo kala galay oo markaa yacnii dhulkoodii iyo waxoodii kayaan jiro iyo wax la sheego ma aynan ahaan jirin ayb marka alle sidaas uu leeyahay mustadcafuuna fi lardi cuntada iyo waxa ay cunaanna baktigay cuni jireen iyo waxyaabaha aadka u foosha xun ayaa cunto u ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa ayuu uga bedelay xaaladoodiina waa makaniyey dhulka waa badiyey xaalkooda tiradooda waana u gargaaray oo cadowgoodii waa uga gargaaray ummad la aqoonsan yahay bay noqdeen markaas taasuu alla subxaanahu watacaala marka uu ka waramayaa intaana diintaasay ku makansadeen oo alla uu ku gaarsiiyey waana meesha cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu uu yidhi kunaa adalla qowmin waxaan ahayn dad kuwa ugu dullisan ayaan ahayn dhulka korkiisa fa acazana allahu bilislaam ilaahay wuxuu nagu xoojiyey ou nagu sharfay islaamka mar kasta oo aan islaamka waxaan ahayn aan cizi iyo sharaf ka raadinana alla waana dulleynayaa buu yihi mahmaa طalabna alcizata ligayri اlislaam adallana allah mar walboo aan islaamka waxaan ahayn ka raad raadino cizi iyo sharaf waa dulloobeynaa sidii cumar uu yidhi bay maanta marka taagan tahay oo dadkii marka muslimiinta diinkoodii inay ka raadiyaan ciziga iyo sharafka iyo waa ka tageen intoodii badnayd ee markaa ilaahay da dulli iyo waxba u dhadhansiiyey marka waana waxa maanta nahaysto ee ilaahay wacdigiisa iyo ballanqaadkiisa isma bedelo wadkuruu xusuusta oo sheega id waqti antum idinku qaliilun kuwa aada u yar aada ahaydeen mustadcafuuna la taag daraysiisto fil ardi dhulka korkiisa takhaafuuna aada ka cabsanaysaan an yatakhatafakum inay inuu idin dafo annaasu dadka ay idinkala dafdafaan kayaan iyo jiritaan maydnan lahayn fa aawaakum ou idin alla wou idin dumay wa ayadakum waa idin xoojiyey binasrihi guushiisa uu idinku xoojiyey warasaqakum waa idin arsuqay min alطayibaati waxyaabaha xalaasha abuu idinka arsuqay oo madaacimtoodii iyo waxay cuni jireen waa la bedelay sharcigiibaa marka wuxuu amray inay cunaan wax wanaagsan halkaas baa la idinka keenay nicmadaa marka xusuusta markii horena meeshaasaa taagnaydeen markaan nebigu idinla joogana meeshan kale ayaa ilaahay idin taajiyey lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu saa u shukrisaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu اllaha wاrasuula watakunuu amaanaatikum waantum taclamuun wuxuu ilaahay nicmadii iyo khayrkii iyo wanaaggii nebiga ku siiyey markuu alla tilmaamay ayaa halkan waxaa laga reebayaa mu'miniinta inay alla ee rasuul khiyaanaan oo ay diintii khiyaano kula soo noqdaan ayaa alla uu ka reebayaa subxaanahu wa tacaala yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha khiyaanina allaha alle ha khiyaaninina warasuula rasuulka ha khiyaaninina watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaaninina amaanaatikum amaanaadkiinana ha khiyaaninina wa antum idinka oo taclamuuna og oo cilmi ulaho garanayo waclamuu ogaada annamaa amwaalukum maalyaalkiina iyo wa owlaadukum ilmihiina fitnatun imtixaan laydinku imtixaanayo wa wa ana allaha allana cindahu agtiisa ajrun ajri inuu ahaaday ogaada ajriga oo cadiimun weynin badan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunu llaha alla ha khiyaaninina warasuulana ha khiyaanina khiyaanadaa markaa lee rasuul waxaa laga wadaa sida ibnu jariir uu yidhi wa khiyaanatuhum allaha warasuulahu kaanat biidhaari man adhara minhum lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama wاlmu'miniina aliimaana wاlnasixata wayastasiru اlkufra wاlgisha lahm fi lbaطini yaduluuna almushrikiina calىa cawratihim wayukhbiruunahum bima khafiya canhum min khabarihim warkaas ayuu yidhi oo ah khiyaanadaa lee rasuul la khiyaanaa waxay tahay in nebiga iyo mu'miniinta loo muujiyo iimaan iyo daacadnimo hoostana lagu siraysto lagu qarsado kufri iyo khiyaano lagu qarsado oo alle iyo rasuulka iyo mu'miniinta iyo diinka la khiyaano xagga hoosta yadulluuna almushrikiina calaa cawratihim waxaa ka mid a marka khiyaanada alle rasuul la khiyaanaya gaalada in la tuso muslimiinta cawradooda oo la yidhaahdo meeshan waa ka degan yihiin halkan waa laga soo geli karaa barnaamijkan haddii la keeno diintan la diintan fidaysa hoos bay aadeysaa la yidhaahdo oo iyaga lala lagala shaqeeyo barnaamijna laga barnaamijyadooda lagala shaqeeyo ama kuwo kaleba loo alifo oo ay markaasi yacni diinta ilaahay lagu khiyaanayo ayb iyo wixii iyo gaalada ka qarsoon ee muslimiinta ku saabsan in la gudbiyo ayb oo gaaladii loo gudbiyo arrintaana arrin aad u dhib badan waayo qof kasta oo muslima kan ogna waa ogyahay kan ogeynna waa inuu ogaadaa arrintaas iyada ah waxay gaaraysaa diinka bax iyo gaalnimo ayay gaaraysaa lianna diin aada rumaysan tahay ood aaminsan tahay haddana inaad hoosmarkeeda un ka shaqayso iimaankaas iyo waxaas iskeeni maayaan damaantana dad badan waxaa weeyaan hungurigaas unbay fiirsadaan waxaa laga yaabaa marka inay ku lug leeyihiin oo ay maanta yacni shaqadoodu ay tahay gudbin ay gudbiyaan axwaasha muslimiinta bis dad badan baa marka waxay gudbiyaan qoysaska muslimiinta axwaashooda kuwaa waxay gudbiyaan dhaqaalaha muslimiinta ay ka warbixiyaan kuwaa siyaasadda muslimiinta ka warbixiyo iyo waxay maagan yihiin iyo maamulkooda iyo waxa ku tacalluqo waxyaabahaas oo dhan waa khiyaano diinka ilaahay la khiyaanayo weeyaan qof kastana inuu ogaal u yeeshaa ay daruuri tahay muhiimna ay tahay duwalkan hadda adduunyada jiro noocay rabaan ha ahaadaan dowladdaas nidaamkeeda iyo qaabkan qaab nololeedkeeda qofkii cadow ku noqdo ee gudbiyo sir ka gudbiyo wuxuu noqdaa qof marka waddankiisa khiyaanay meelaha qaarna dil ayaa lagu xukumaa meelaha qaarna xabsi daa'im bounan ka bixin marka diin ilaahay soo dejiyey oo la aaminsanyahy oo aakhirihi adduun in lagu badbaada la rabo qofka sirtiisa bixinayo ama yacni gudbinayo si ay si uu u hoos maro xaalkiisu marka maxaad u malaynaysaa waa khiyaano alle iyo khiyaano rasuulka iyo khiyaano mu'miniintoo la khiyaanayo waayo waxyaabahaasna dabcan marka hay-aad iyo dad baa ku howlan kana shaqeeyo marka waxyaabaha qofka muslimkaa shaqo noocaas oo kale ma qaban karo haddii uu qabtana waa ku dembaabayaa shaqo warbixin muslimiin looga gudbinayo oo qeyrkood loo tallaabinayo oo loo gudbinayo waa arrin aada iyo aada khatar u ah waana khiyaano alle iyo khiyaano rasuul weeyaan ayb adiga marka noloshaada keliya muhiim maaha la fiirin maayo adiga haddii aada waxaa ka tagto waa noolaanaysaa ilaahay isagaa risqiga qoray haddaad si wanaagsan u raadisidna waa helaysaa marka qofku inuu marmarsiyo ka dhigto xaggee laga shaqeeya xaggee lagu noolaada ma aha nin walbaa waxa uu ka shaqaynayo isagaa laga rabaa inuu ogaado xalaalnimadeeda iyo xaaraannimadeeda isagaa laga rabaa ayb yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha khiyaaninina allaha alla ha khiyaanina warasuula rasuulka ha khiyaanina wa takuunuu laba mowdic oo icraabaa ku jirto in laa taqu takuunuuda lagu cadfo hore oo markaa yacnii ay noqoto yani ficilku uu majzuum noqdo ay walaa takuunuu amaanaatikum amaanaadkiina ha khiyaanina ama wataqu ama watakuunuu in laga dhigo mansuub waxaa lagu nasbiyeyna an mudmara a lagu nasbiyo oo waawda gadaasheeda dhacayso oo markaa yacni mansuubun bisarfi ayaa la yidhaahdaa marka laa takuunu llaha alla ha khiyaanina warasuulana ha khiyaanina watakuunuu aada khiyaantaan amaanaatikum amaanaadkiina ayb wa antum idinka oo taclamuuna og waclamuu ogaada anamaa amwaalukum maalyaalkiina iyo wa wlaadukum ilmihiina fitnatun weeyaan waa imtixaan iyo jarribaad idinka laydinku imtixaanayo wa ana allaha allana cindahu agtiisa ajrun ajri ayaa ah ajriga oo cadiimun weynin badan ayb ilmihii marka iyo owlaaddii waa la ysku imtixaanayaa waxaa laga yaabaa marka ilmaha biilkooda iyo noloshoodii iyo inaad xaaraan u gasho ood alle rasuul u khiyaanto marka imtixaanay kugu yihiin waa inaad waa inaad marka taa ka fogaato ayb bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdaan aayaddu waxay kusoo degtay abulubaaba radia allahu canhu arrin ayaa ka fakatay reer bani quraydo xaafadooduu tegay nebiga oo damacsan inuu nimankaasi gaar ka qabto markii ghaswatul axsaab oo heshiiska ay nebiga ku jebiyeen kadib iyagiibaa marka waxay ku yidhaahdeen maxaad u malaynaysaa in xisaar bayna ku jireen markaas iyo goodoon markaasaa isagii bay arkeen maxaad u malaynaysaa inuu nagu sameynayo moxamed maanta markaasuu sidaas yidhi saas uu ishaaray waa idin waa la idin laynayaa waa idin dilayaa moxamed maanta arrintii markay ka fakatay buu xumaan dareemay marka nacam ilaa qofku haddii iimaan ku jiro isku mid maahayo markuusan iimaan ku jirin qaladkaasi marku dareemay inuu ka fakaday ayuu soo baxay masjidkiiba uu yimid tiir tiirarka masaajidka uu isku xiray ma la iga furaayo yidhi ilaa rasuulku unbaa iga furayo khiyaanaa iga dhacday arrintaa marka aad buu uga qoomamooday waxayna ku tusee towbo arrintaa iyadaa markaasaa nabiga sal l slam uu ka furay ayb iyagana dabcan de dad isla degan oo xilfi iyo waxa isla ah iyo isla nool bay ahaayeen marka xoogaa waa u yar naxariistay ayb taana marka wuu ka qoomameeyey waana ka shallaayey waana ka towbad keenay qofkii marka waxyaabahaas ay ka dhacaan marka hadduu ka qoomameeyo ka towbad keeno ilaahay waa cafinayaa subxaanahu wa tacaala lianna dembi aan towbo aqbalaynin ama towbadu aynan gaaraynin ma jiro ayb ilmaha marka iyo awlaaddaas marka waa la ysku imtixaanayaa ayb xadiidka nabiga sal ll ly slam laga wariyeyna wuxuu leeyahay amaa inahum mabkhalatun majbanatun ilmuhu markuu nabigu ka hadlayay sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu yidhi mabkhalatun waa wax adiga bakiil kaa dhigo ilmaha bukli bay ku gelinayaanoo bakiil bay kaa dhigayaan majbana fulay bay kaa dhigayaan oo haddii marka ilmaha dartood baad u fulayoobaysaa oo aada yacni wixii bakiil u noqonaysaa wainahum lamin rayxaani illaahi caza wajalla xasan iyo xuseen buu nebigu ka hadlayay marka wuxuu yidhi iyagu haddana waxay yihiin ilaahay yacni udug alle isiiyey waay subxaanahu watacaala haddana marka wuxuu leeyahay mabkhala iyo majbanay ilmuhu kugu xambaarayaan waa caadada mudaridkee jirto yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayغfir lakum wallahu du lfadli اlcadiim yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tattaquu haddaa ka cabsataan allaha alleh yajcal yeele alle lakum idinka idin yeele furqaanan kalakala bixin xaq iyo baatil ou kala bixiyo wayukafir dhaafe cankum idinka xaggiina idinka asture sayi'aatikum xumaanyaalkiina wayakfir dhaafee lakum idinka idin dembi dhaafee wallaahu alleh dulfadli fadli mid u saaxiiba weeyaan alcadiimi fadligaasoo alcadiimi weynin badan haddii marka ilaahay laga cabsado aan alle rasuul la khiyaanin wixii la heli lahaa bay aayaddan marka tilmaamaysaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tattaquu llaha haddaa ilaahay ka dhowrsataan ood ilaahay ka cabsataan bidaacatihi inaad isaga adeecdaan wa tarki macsiyatihi macsidiisana aada ka tagtaan yajcal yeele alle lakum idinka idin yeele furqaanan xukun iyo kala bixin furqaanan ay faslan wa farqan wuxuu kala faslinayaa kala saarayaa kala bixinayaa beyna xaqikum idinka xaqiina iyo wa baatili man yabgiikum suu iyo baatilka qofka idinka xumaanta idinla rabo min acdaa'ikum ah almushrikiin muxuu ku kala saarayaa binusratihi iyaakum gargaarkiisa uu idin gargaarayo calayhim korkooda idinkaga gargaarayo wa icdaa'ikum aldafara bihim iyo inuu alla guul idinka siiyo marka yajcal lakum furqaanan waxay tahay ilaahay wuxuu idin yeelayaa haddaa isaga ka cabsataan furqaanan buu idin yeelayaayo xaqiina iyo baatilka kuwa idinka horjeedo waa kala bixinayaa allah subxaanahu watacaala oo muxuu ku kala bixinayaa idinka inuu idin guuleeyo cadowgiinana ou markaa guuldarro uu kor saaro taasi marka goormay dhacee shardi baa lagu xiray in tattaqu llaha haddaa ilaahay ka cabsataan taqwada allana waxay keenee in waajibaadkiina la raaco muxaramaadka iyo xaaraantiina laga fogaado ayay keenaysaa meeshan marka waxaan ka ogaanaynaa guul waxay ku xiran tahay taqwo dadkii ilaahay ka cabsadaa guul la siiyaa meesha waxaa ku jira marka arrinka in la ogaado la rabo kaas ayb walidaalika haddii waajibaadkiina laga tago la dayaco oo qofku uunan dan u gelin xaaraantiina uu iska koro nasri allana uu raadiyo guul baan saa ku helayaa uu yidhaahdo waxa weeyaan meel qaldan oo u socdaa guushii meelaynan jirin ayuu aadayaa walidaalika abudardaa radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray sida bukhaari ou tacliiq ahaan u wariyey inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum idinku waxaad ku dagaalamaysaan acmaashiina inta camalkiina la egyahay baa dagaalkiinana ou la egyahay jundigaaga iyo ciidanka aada wadato wuxuu la egyahay inta aada dadaashaan ciidan marka khiyaano ku dhaqmaayo oo muslin iyo gaal aan kala aqoonin oo isaga isdagayo oo iskhiyaanayo waajibaadkii dayacayo oo ay sha'nigiisu ou noqday khiyaano iyo isdabamarsiin ee guul ma gaaraya markaas kii xoog markaa leh unbaa iska adkaanaya markaas ayb inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum ayuu yihi abu dardaa radia allahu canhu ee wayna ka muuqataayoo maalihii macsi markay dhacdo guuldaraa dhacaysay markii alla lagu taagan yahay dariiqiisana guul baa la helaya saasayna muslimiintu ku socdeen mar walbo ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tattaqu llaha haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum idin yeele idinka furqaanan kala bixin faslan wa farqan oo xaqiinnii buu bannaanka soo dhigayaa alle uu soo bixinayaa cadowgiina baatilkoodana waa baabi-inayaa oo idinkiibaa marka gacanta sare yeelanayo ibnu jariir saasuu ku fasiray furqaanan waxaa kaloo lagu macneeyaa macno labaad noqon karo xaqi iyo baatilkiibuu alla idiin kala saarayaa haddaa ilaahay ka cabsataan xaqi iyo baatilkii alla waa idiin kala bixinayaa ayb oo min tamaraati taqwa waxaa ka mida xaqi iyo baatilkii in qofku u kala baxo macnaha marka aayaddu maahan cilmi looma baahna ilaahay caabud ka cabso xaqii baatilkii waa kala garane sidaa in ay tahay maaha maxaa yeelay de alle in la caabudaa cilmi baaba ka horeeya seed ku ogaanaysaa inaad alla caabudaysa iyo in kale haddaadan macrifo iyo faham iyo cilmi aadan yeelanin cibaadadu maaha intaad aabbahaa iyo awowgaa iyo un keliya ka aragtay maahane waa midda aada hubto ilaahay inay raalli gelinaysa walidalika ilaahay wuxuu yihi faclam anahu laa ilaha ila allah imaamu lbukhaarina wuxuu yihi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu uu ka horeeyaa qowlka iyo camalka marka in tattaqu llaha baan balle helaynin cilmi la-aan qofku waa inuu ogaal u leeyahay waxaani taqwo ma ku jiraa alla ma haystaa mise taqwadii waa ka baxsan yahay waxay u baahan tahay aqoon iyo ogaal ayb wayukafir alla asturee cankum idinka xaggiina idinka asture sayi-aatikum xumaanyaalkiina wayaqfir lakum idin dhaafe dembiyaalkiina wallaahu alla dulfadli fadli mid u saaxiiba weeyaan alcadiimi weynin badan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin aayaddanna waxay ka waramaysaa markii abu khadiija ay dhimatay xaaskii rasuulka oo makaano weyn ku lahayd quraysh dhexdeeda ee abu aalibna uu dhintay nebiga adeerkiis sala allahu calayh waali wasalam ee gaaladii marka iyo waxmagaradkii gaalada waa ku dhiiradeen nebiga sala allahu calayh waali wasalam markaabay waxay yidhaahdeen aan iska baktiino oon demino waxaan oo wado seen ku deminaa marka way tashteen taladoodaas marka waxaa kasoo qeyb galay ibliis oo iska soo dhigay suurad bani aadam isu soo yeelay oday iska soo dhigay najdi iyo dhankaa ka yimid ayuu iska soo dhigay markaasuu ka qeyb galay shirkoodii maxaan ka sameynaa baa layidhi marka moxamed iyo waxaan uu wado iyagiibaa marka dhowr ra'yi keeneen qaar waxay yidhaahdeen aan iska xirno intaan xirno faraha aan ka qaadno waa iska dhiman doonaa geeridiibaa u imaanayso siduu u xiran yahay iska dhinto warkiisana marka meesha ha nagu daayo ra'yigaa marka uma riyaaqin ibliis qaar kalena marka waxay yidhaahdeen aan magaalada ka saarno magaaladan makaan ka bixino meel kale aan u saarno ha naga tago ra'yigaana uma uunan riyaaqin ibliis ta saddexaad marka ninkaa abujahl ayaa wuxuu yidhi anigu waxay la tahay toban wiil oo dagaalyahano ah seef aada u af badan oo aan nabarka aan seegaynin qofka hadday ku dhacdo kala jarayso aan u dhiibno carabna aan kasoo kala xulno qabiilla kala duduwan markaas hal mar ha ku dhuftaan seefta hadhowna marka reer bani haashim diyada carab ha loo qaybiyo diyadiisa sidaana marka reer bani haashimna carab kama weyna hadday iswaalaanna dee carab kuma xoog dhamma ra'yigaa marka iyo xieladaas shaydaanigaabuu keenay ibliis marka xeeladaas ayuu u riyaaqay wuxuu yidhi innaka la anta nin la yaqaan oo wanaagsan adiga ah buu yidhi taladaas baana marka wanaagsan saasna ha lagu dhaqaaqo aniga saasay ila tahay buu yidhi sidii bay marka go-aansadeen waxaana waxay sameynayaan habeenkii nebiga uu soo hijroon doono markaa ayaa ay ku dhaqaaqeen taladii waa diyaariyeen ilmihii jibriil baa nebi dhallinyaradii jibriil ayaa nebiga u waxyooday habeenkaa inuusan sariirtiisa seexanin iyo meeshii uu seexan jiray waqtigaasna uu ka baxo ciidna uu qaato uu markaa yacnii korkooda ku sayro u ka tago ilaahay markaa indhahooda waa ka xijaabay waana ka bax waana ka tegay nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa ti isaga iyo abubakar marka ay isla baxeen hijrada isla aadeen oo ay markaa haddana madaxiisa ay boqol halaad oo geela saareen oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey dhankaa iyo madiinana ilaahay u kaxeeyey ee intii ka horreysayna hadda nebigu meelaha xajka carabtu markay isu yimaadaan wuxuu dhihi jiray man yu-wiinii yaa idumayo oo degmadiisa iyo deegaankiisa igeeyo liuballiqa kalaama rabbii si aan ilaahay warkiisa dadka u gaarsiiyo fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii quraysh waa ii diiday kalaamka rabbigay inaan dadka gaarsiiye markaasaa ilaahay wuxuu u keenay ansaar qolooyin badan baa nebigu ay wada hadleen waxay yidhaahdeen kuwa markaa yidhaahdo maxaan helaynaa haddaan adiga ku geyno oo dhulkeenna oo adduunye maxaan helaynaa maxaadna siinaysaa waxaad hesha ma qaybsanaynaa ilaahay markii dambe ansaar buu fadiiladaas u kaydiyey iyagii ayaa dad kamida ay soo xajiyeen nebigay la mubaayacoodeen sanadii ku xigtay soo xajiyeen iyagoo intii ka badan waa la mubaayacoodeen waxayna ballan kula galeen hadduu magaaladooda yimaado wax kasta ooy naftooda iyo ilmahooda ka ilaaliyaan isagana inay ka ilaalin doonaan waana ka dhabeeyeen radia allahu canhum walidaalika nabiga sal l slam uu yidhi nimankaa ansaarta xaqooda in la ilaaliyo ilaa uu gaarsiiyey laa yuxibuhum ilaa mu'min uu yidhi qof aan mu'min ahayn iyaga ma jeclaado walaa yubqiduhum ilaa munaafiq qof aan munaafiq ahaynna iyaga ma naco ayuu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam isagoo markaa dedere meesha ay ka joogaan tilmaamayo ayb aayaddan marka qisadaa iyo waaqicadaas bay ka warramaysaa iyo taladaas nimankan dhex martay waxaad dareemaysaa marka meel walba oo talo shaydaan lagu gooyo oo talo diinta lagula dagaalamayo lagu gooyo ee ibliis inuu imaan karo oo uu ra'yi ku yeelo karo isaga oo iska dhigaayo bashar iyo bani aadam isku ekaysiinaya mar walbana marka uu talo guracan un uu siinayo dadkaas oo alla uga fogeeyo naartana marka ay ku galaan wadkur xus id waqti yamkuru ay shirqoolayeen bika adiga ay ku shirqoolayeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey liyuhbituuka inay ku xabisaan oo ay ku xirxiraan aw amase yaqtuluuka ay ku dilaan adiga aw amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan wayamkuruuna way shirqoolayeen wayamkuru llaahu allana waa shirqoolayay iyaga wallaahu allana khayru lmaakiriina kuwa shirqoola kan ugu kheyr badan oo ugu fiican waay marka makriga alle iyaga muqaabilkooda waay iyagaa shirqool sameeyey allah iyagana shirqoolay maxay ku tusay inuu ilaahay og yahay shirqoolkooda kana awood badan yahay bay ku tusayo waxay iyaga dhigayaan ka badan inuu ilaahay u dhigayo oo uu ku halaagayo ayb wadkur xus id waqti yamkuru bika uu ku shirqoolayay aladiina kuwii kafaruu kufriyey waa nicmo kale marka wadkuruudii horey la socotaa liyuhbituuka si ay ku xiraan adiga aw amase yaqtuluuka ay ku dilaan aw amase yukhrijuuka ay ku bixiyaan wayamkuruuna way shirqoolayaan wayamkuru llaahu allana waa shirqoolayaa iyaga oo shirqoolkoodiibuu shirqool ku abaalmarinayaa wallaahu allana khayru lmaakiriina kuwa shirqoola kan ugu kheyr badan oo ugu fiican wey lianna shirqoolkiisu cadaalad waayo asaga waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa qaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa midla hada in hada ilaa asaatiiru lwaliin waidaa haddii tutlaa la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatinaa aayaadkeenna lagu aqriyo qaaluu waxay dhahayaan qad xaqiiqe ah samicnaa waan maqalnay low haddii nashaa-u aan dooni lahayn laqulnaa waxaanu dhihi lahayn annagu midla haadaa kan oo kale in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa asaatiiru lawaliin dadkii hore sheeko xariirtooda maahe wax kale ma aha sidaana nin la dhihi jiray annadru bnulxaarid oo intuu faris tegey faris markaa dadal weynoo waxay ahayd nidaam iyo xukuumad weyn oo ilbaxnimona le bay ahayd faris iyo ruom ninkan halkaa buu tegay nadru bnulxaarid falsafadoodii buu soo bartay iyagiibuu wax ka soo akhriyey kutubtoodii iyobuu akhriyey waa soo laabtay qur-aankiibuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi waxaan waa wixii meelahaas hore laga soo akriyoo kale waa dhihi karnaa annagaba hadalkan marka waa kiis iska waal iyo madax adeyg maxaa yeelay hadday dhihi karaan waaba lagu taxadiyeyba iyaga oo marna waxaa la yidhi faatuu bisuuratin min milihi suurad la imaado marna waxaa la yidhi faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin toban suurad keena baa la yidhi marna waxaa la yidhi qur-aankan oo kale keena intaba waa lagu xujeeyey wayna keeni waayeen marka laqulnaa mila haada waa iska waxaa weeyaan un madax adeyg hadday keeni karaan way keeni lahaayeen waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinayo qaaluu waxay yidhaahdaan qad samicnaa qad xaqiiqe samicnaa waan maqalnay innaga ayb waa nadru bnu lxaarith waxaa sidaa dhahay annadru bnu lxaarith low nashaau haddaan doonayna laqulnaa waanu dhihi lahayn midla haadaa kan oo kale ayb sidaana wuxuu u yeelay wadalika anahu yakhtalifu taajiran ilaa faris walxiira marna shaam ayuu aadi jirnay mar ayuu aadi jiray marna faris isaga oo ganacsado ah fayasmacu akhbaara rustum wa isfandaar nimankaa wararkoodu aada usoo dhageysan jiray wa axaadiida alcajam wayamuru bilyahuudi wanasaaraana waa soo mari jiray fayaraahum yaqra'uuna atawraata walinjiil wayarkacuuna wayasjuduun ayuu arki jiray faja-a ilaa makata buu yimid nebigoo tukanayuu arkay qur-aan akrinaya markaasuu yidhi qad samicnaa low nashaau laqulnaa midla haada sidaas buu yidhi ayb in haadaa maa haadaa kan maahan ilaa asaatiiru lwaliin dadkii hore akhbaarahoodii iyo waxay qoreen weeyaan un wax kale meesha kuma hayo ayb asaatiirna marka waa jamcu asduuratin suurat lancaam aana kusoo marnay ayb qofka marka inta ilbaxnimada meelaha kale intuu soo araarko ama aqoonta meelaha jirjirto uu wax kasoo qaad qaato ee markaa yacnii isku dayo inuu diinta ku cagsiyo ama uu diinta kula dagaalamo ewaxaa weeyaan wuxuu ku dayanayaa unnadru bnu lxaarith iyo wixii lamida ayb ambiyada ilaahay markay diinta la yimaadaanna ee dadka khilaafo waxaa ka mida daa'ifo aqoon-yahano isku sheego oo ayaga cilmigooda ku deeqtoonaado oo markaas yacnii kaga deeqtoomo waxaas ay yaqaanaan ilaahay waxyigiisa taana ma wanaagsana suuratu kaafirna in shaa allahu tacaala waa ugu tegaynaa falamaa jaa-athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi-uun rusushii markay waxyigii la timid oo ay qur-aankii ula imaadeen ayay iyagu markaa waxay ku farxeen farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxa ay haystaanee cilmi ah bay iskula santaageenay ku farxeen ee cadaabkii baana markaa ku dhacay ayb waid qaaluu llahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim wadkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen kufaartii quraysh allaahuma yaa allahu allow in kaana haadaa kan haddii uu yahay huwa isagu alxaqa xaqi haddii uu yahay min cindika xaalow xagga agtaada ka ahaaday faamdir deji calaynaa annaga korkeenna kusoo di-i oo kusoo deji xijaaratan dhagax min asamaa'i samada xaggeeda nooga soo deji aw itinaa ama noola kaalay bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mulimin xanuujinayo tanna marka waxay ku tusaysaa gaayatu cinaadihim madax adeygooda meesha uu gaaray xataa ma dhahayaan ilaahu haddii uu xaq yahay kani ilaahu nagu hanuuni ma dhahayaan haddii uu xaq yahay samadaba dhagaxyo nooga soo daadi bay leeyihiin waxay ku tuseen marka kufrigu meeshay ka gaareenaya cinaadkooda oo nebigu marka muxuu u sheegayaana wuxuu dhahayaa aniga icaabuda maya lacag isiiya miyuu leeyahayna maya ilmihiini ii keena aniga anaa addoonsanayo miyuu leeyahay maya haddana maca daalika ma rabaan inay raacaan oo waxay leeyihiin marka waxay ka doorteen tawxiidka unbuu ku akrinayaa nebiga korkooda tawxiidka inay qaataan bay waxay ka doorbideen in ay markaa yacni halaagsamaanba ayb waana arkaysaa dadka qaarkood diinka marka loo sheego ama tawxiidka iyo loo sheego yacni wuxuu qabsanayaa meesha ugu fog oo madaxadayg wadkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allaahuma yaa allahu allow in kaana haadaa marka allaahuma miimkaasi marka xarfunidaha go-an ayuu wuxuu ka yahay bedel ayb xarfunidihii iyo yaa iyo iyo miimkanina layskuma keeni karo oo yaa allaahuma lama dhihi karo lianna bedelkii iyo kii lagu bedel qaatay meel layskuma layskuguma keeni karo mararka qaarna waa la maqlay shicri iyo waa lagu maqlo ibnu maalig waa ka dhahayo washadaya allaahuma fii qariidi ayb wadkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allaahuma yaa allaahu allow marka inay allah yaqaaneen bay ku tuseen kufaarta quraysh inay allah garanayeen in kaana haadakan haddii uu yahay huwa isagu alxaqa xaqi haddii uu yahay waa khabarkii kaanada min cindika xaalow agtaada ka ahaaday fa amdir roobey oo nagu soo di'i calaynaa annaga korkeenna xijaaratan dhagax mina samaa'i dhagaxda oo mina samaa'i samada xaggeeda ka ahaatay aw i'tinaa ama noola kaalay bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mulimin xanuujinayo wamaa kaana allaahu alla ma uunan ahaanin liyucadibahum inuu cadaabayo walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aada ku sugan tahay wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin mucadibahum kii cadaabayo walxaal hum iyaga oo yastakfiruuna dembi dhaaf dalbayo ayb aayadan marka wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim macna alaaya waa isku khilaafeen mufasiriinta maxamed bnu isxaaq isaga wuxuu yidhi warkan aayaddan wuxuu la socdaa warkii hore hada xikaayatun can lmushrikiina mushrikiintaa laga xikaayoonayaa anahum qaaluuha inay yidhaahdeen wahiya mutasilat bilaayati اluulaa oo iyagu waxay yidhaahdeen in allaha laa yucadibunaa wanaxnu nastakfiruhu ilaahay nama cadaabaya anagoo istikfaar weydiisanayna walaa yucadibu ummatan ummadna ma cadaabayo wanabiyuhaa macahaa mabna la cadaabayay dheheen marka ee ummad nebigeedii ku dhex jirana lama cadaabo sideeda istikfaar intaan wadnana nalama cadaabaya annagana istikfaar waa sameynaa wasay istikfaarta ku sameeyaan markay xajin jireen ayay waxay dhihi jireen labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak qufraanaka qufraanaka ayay dhihi jireen marka qufraanaka qufraanaka annagoo daldalaynoo dhahayna maba nala cadaabayay dhehen tafsiirkaa marka ibnu isxaaq aayaddan tii horey la socotaa marka waa warkoodii iyaga marka wamaa kaana allaahu waxay yidhaahdeen alla ma ahaanin liyucadibahum inuu cadaabayo iyaga wa anta fiihim adoo ku dhex jira iyaga wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin mucadibahum ku cadaabaya wahum yastakfiruuna iyagoo dembi dhaaf dalbayo ibnu isxaaq isaga halkaas ugaa uu gaarsiiya laakiin mufasiriintu waxay u badan yihiin aayaddan aayad kale oo ka go-an tii hore weeyaanoo cusub macnaheeduna waxay tahay khitaab alla uu nebigiisa kula waramayo ee uu leeyahay marka adoo ku dhex jiro ma cadaabayno ayb iyagoo istikfaar la imaanayana ma cadaabayno labadaas markii labadaa laga waayo waa la cadaabaa ma laga waayey marka labadaas nebigu waa ka baxay dabcan oo waa kii madiine ka aaday istikfaartana bacd almufasiriin waxay leeyihin dad muslimiina ayaa ku dhex jiray oo mustadcafiina oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya sidaas buu ilaahay marka cadaabka uga daayay qaarna waxay leeyihin markii nebiga ka baxay oo ay ayagii markaa kuay soocmeen waaba la cadaabayo waa kuwan beder lagu laayay odayaalkooda magaaladiina laga qabsaday maka oo cadaabkii waaba ku dhacayba marka ayb aayadda marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay ummaddu intay towba iyo istikfaar ku jirto ilaahay ma cadaabayo marka waa in towbadii lagu dadaalo leanna maxaa yeele waa dembaabeynaa maalin iyo habeen dembigaana marka towbaa xal u ah dunuubtana cadaabka waxa sababa waa dunuubta haddii marka asbaabtii aan la imaano asbaabtii dunuubta cuquubaadkeeda rafcinaysa waa inaan ku dadaalno oo towbada ah ayb haddii marka xuquuq bani aadamna ay ku tacalluqdana afar shardi waaye hadday towbadu marka xaq alla keliya ay tahayna saddex shardi waaye oo qofka inuu dembigii ka fuqo oo uunan ku dhex jirin inuu ka qoomameeyo waa shardiga labaad mar dambe inuunan ku laabanin sidaa inuu niyeysto xaq bani aadam hadduu jirana xaqaa in layska bixiyo ama laga xalaal dalbo qofkii iska lahaa waqtiga towbaduna waa inuu noqdo waqtigii la aqbali jiray oo xaalatulqarqara waa inaysan nafta kugu gaarin hadday naftu halkaa timaado towba lama aqbalayo ogow goormay naftu halkaa imaanayaa og qofkii waa iska baxay xaalad adaguuba dhex galay weliba hadda xaalaadkan annaga aan ku jirna masalan ee aan sababsanayna dagaalka iyo xabadaha iyo la sababsanayo qofku yacni isagoo caafimaad qaba uu subxi gurigiisii ka baxayaa inuu soo laabanayo ma oga meel uu joogaa laga yaabaa inay xabado ku qabsadaan oo u dhinto ama si kaleba oo u dhinto ama iskiisba u dhinto wax la-aan maadaama aan la ogeyn towbadu waqti ee qarqarada iyo dhuunyeerintu waqti la gaaraya maadaama aan la ogeyn waa in inta aan caafimaad qabno towbada aan ku dadaalno towbadana marka dunuubta waxyaabaha lagu rafciyay ka mid tahay walidalika abuu muusa alashcari wuxuu yihi wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun faama anabiyu sal l slama qad madaa nebigu waa tegay walistikfaaru kaa-inun fiikum istikfaartaa idinku dhex jirto ilaa yowmi alqiyaama marka istikfaartii ku dadaalow wamaa lahum an laa yucadibahum allahu wahum yasuduuna can ilmasjid alxaraam asbaabtii cadaabka ay ku mutaysanayeen oo alla ka hadlayaayo wuxuu leeyahay wamaa lahum maxaa lahaantooda ahaaday oo ku dhacay anlaa yucadibahum ullahu alla uunan u cadaabaynin walxaal hum iyaguna yasuduuna ay ka leexinayaanay u diidayaan annaasa dadka can ilmasjidi alxaraami masjidkii xurmada lahaa ay u diidayaan wamaa kaanuu ma ahan iyagu wliyaa'ahu masjidulxaraamka owliyadiisa maaha oo dadkii ku habboonaa ma aha in wliyaauhu owliyadii masjidulxaraamka dadkiisa ma ahan ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsada un weeyaan walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga maxay ku hayaan marka masjidulxaraam wamaa kaana salaatuhum salaadooda ma ahaanin cinda albeyti kacbada agteeda ay ku tukanayaan ilaa mukaa-an foori un weeyaan iyo wa tasdiyatan sacab dhow faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiinna eewixii bimaa bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen taksibuuna takfuruuna inaad gaaloobeysaan ayb wamaa lahum maxaa ku dhacay oo lahaantooda ahaaday anlaa yucadibahum ullahu alla uusan u cadaabaynin wahum iyaga oo yasuduuna u diidayaan annaasa dadka can ilmasjidi alxaraami u diidayaan oo mu'miniintii bay masjidkii u diidayaan waatii xudaybiya nebigu ay ka manciyeen ay u diideen ayb wamaa kaanuu ma ahan iyagu maynan ahayn wliyaa'ahu masjidulxaraam dadkiisa ma ahayn iyaga in wliyaa'uhu masjidulxaraamka dadkiisa iyo owliyadiisa ku habboon ma ahan ila almuttaquuna un weeyaan kuwa ilaahay ka cabsaday marka iyagada waa ku santaagi jireen oo ahlu xaramaan nahay bay dhihi jireen dadka kale waxbay iska dheeraysiin jireen suuratulmu'minuunaan ugu tegaynaa mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun mustakbiriina waxay ku isku kibrinayeen bihi bilbeyt alxaraam kacbadii walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga wamaa kaana salaatuhum salaadooda ma ahaanin cinda albeyti ay ku tukanayaan kacbada ilaa mukaa-an unbay ahaatay foori iyo watasdiyatan sacab dhow ibnu cabaas iyo xasanulbasri waxay yidhaahdeen almukaa-u asafiir weeyaan huwa fi lugati ismun daa'irun abyadu yakunu bilxijaazi lahu safiirun asalku waa shimbir xijaaz joogo oo markaa markuu dhawaaqayo foori oo kale dhawaaqiisa uu yahay marka tii un baa loo jeedaa watasdiyatuna altasfiiqu weeyaan sacabtun ayb ibnu cabaas wuxuu yihi kaanat qurayshun tatuufu lbeyt tatuufu bilbeyt kacbaday dawaafi jireen wahum curaatun iyagoo qaawan ayb yusafiruuna wa yusafiquuna ayb way sacabtumaayeen waa foorinay waa foorinayeen waa sacabtumaayeen ayb waxaa marka istihzaa iyo waxaan cibaado ahayn dee qofku inuu cibaado ka dhigta ma ahan shaqaan marka waxyaaba aan cibaado ahayn qofku hadduu maanta dhan cibaado ka dhigto waxay ku noqonayaan bidca mana laga aqbalayo faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen takfuruuna inaad kufrinaysaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yunfiquuna waxay bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda liyasuduu say uga celiyaan annaasa dadka can sabiili illahi ilaahay jidkiisa fasayunfiquuna way bixinayaan haa amwaashi uma markaa dabadeed takuunu waxaa ahaanaysa ale waxay ahaanaysaa amwaashu calayhim iyaga korkooda xasratan qoomamo ayay ku ahaanaysaa uma markaa dabadeed yuqlabuuna waa laga adkaanayaa waaladiina kuwa kafaruu kufriyey yuxsharuuna waa la ururinayaa ilaa jahannama jahanamo intii kaabaa loo ururinayaa gaaladii hadda marka aayaddan waxaa la yidhaha abuu sufyaan bay ka kusoo degtay ama ay ka warramaysaayo isagii baa markii uxud uu soo dagaal te dagaal tegayey ciidan badan buu soo jamciyey oo axaabiish la dhihi jiro isku dardar oo qabaa'ilka iyo reebaadiyaha iyo uu ka keenay lacag badanna waa ku bixiyey arrintaas bal safarkii u badbaaday wuxuu quraysh ka dhaadhiciyey safarkaas in aan la furin oon la kala qaadanin ee hantidaas meesha ku jirto dagaal loogu diyaar garoobo marka maalna waa ka baxay waana khasaaray waxbaxo kama gaarin oo diinkii ilaahay inuu damiyo uu baabi'iyo hoos uu u dhigo ma suurtoobino uma suurtoobin ee dabcan aayadda marka sababtu saaba ha ahaato waa iska caam waxaad arkaysaa marka waxa maal lagu bixinayo yacni xataa kii nebiga caaya maalay ku bixinayaan gaalada waa aragteen xataa qof iska mudbira oon mujtamaca waxba ka ahayn ama laga yaaba yacni wax uu yahayba aan jirin haddii uu nebi moxamed sal ll ly slam afka ku taago magaca loo yeelan boosishan siyaasadeedaa la siinaa magac baa la siinaa shuhraa loo yeelaa waa la ilaalinayaa dhaqaalo badan baa lagu bixinayaa maxaa laga faa'iidaa marka waxaasi waa arrintan un waa qoomamo iyo shallaay unbay ku noqone waa waxay naar ku tegayaan diinta ilaahayna sidaa ku dhammaan mayso kuna baabi'i maysa bal inta fahmaysa unbaa mar walba sii badanaysa cadaadiiska a marka waxu taraya malaha ayb qofkaasi marka hadda sidaa yeelaayo oo intaa ku bixinayo qarash qofkaas nebi maxamed caynayo ma isagu marka saaxiib miya marka qofkaasna muslimiintu saaxiib mau leeyahayna lama ahaan kara saaxiib sababtoo ah dhacni iyo wax adiga kaaga daran ma jiro in nebigaaga lacaayo oo layskaga jees-jeeso adigana waa rumaysan tahay maxal iyo meeluu kaa taagan yahay ninkanna waa caynaya waa ku jees-jeesayaa saaxiib ma noqon kartaan marka waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wa dacanuu fii diinikum dacni ka daran marka male nebigoo lacaayo fasayunfiquunahaa way bixinayaan amwaashii uma markaa dabadeed takuunu waxay noqonaysaa amwaashu calayhim iyaga korkooda xasratan qoomamay ku noqonaysaa uma markaa dabadeed yuqlabuuna waa laga adkaanayaa oo waa laga raynayaa oo tii ilaahay unbaa soconaysoo jirayso waladiina kuwa kafaruu kufriyey yuxsharuuna waa la ururinayaa ilaa jahanama jahanamo intii ka ah muxuu sidaa alle u yeelayaa marka liyamiiza allaahu alle inuu kala sooco alkhabiida kan xun min adayibi kan wanaagsan ou ka sooco oo munaafiqii iyo mu'minkii kala sooco gaalkii iyo mu'minkii kala sooco wayajcala ou yeelo alkhabiida kan xumaanta badan bacdahu qaarkiis calaa bacdin qaarka kale ou yeelo fayarkuma ou iskor saara marka ou ururiyo hu yacnii khabiidkii shaygii xumaa jamiican xaal ay yihiin dhammaantood meel ku wada ururiyo uu iskoraan korsiiyo fayajcala uu yeelo hu khabiidka fii jahannama jahannamo dhexdeeda uu yeelo ulaa-ika kuwaadaas hum iyagunbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray liyamiiza allaahu alla inuu kala sooco buu sidaa u yeelayaa alkhabiida kan xun min adayibi ou ka sooco wayajcala uu yeelo alkhabiida kan xun bacdahu qaarkiis calaa bacdin qaarka kale korkiisa uu yeelo fayarkuma u isku ururiyo marka hu khabiidkii jamiican dhammaantiis isku ururiyo fayajcala uu yeelo hu kii xumaa fii jahannama jahanamo dhexdeeda uu yeela markaa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii kafaruu kufriyey in yantahuu hadday ka joogaan yukfar lahum iyaga loo dhaafee in yantahuu hadday ka joogaan cani ilkufri gaalnimada yuqfar lahum loo dhaafee maa wixii qad salafa tegay wixii tegay loo dhaafee wain yacuuduu hadday noqdaanna faqad madad way waxaa tegay sunnatu lwaliina kuwii hore dariiqadoodiibaa tagtay oo kuwii hore wixii ku dhaca iyagana ku dhacayo ayb aayaddan marka alla wuxuu ku tilmaamayaa qofka gaalkaa hadduu soo islaamo gaalnimada uu ka laabto wixii ka tegay oo dembi ah in loo dhaafayo hadda iyo qof cusub buu noqonayaa nabiga sal ll ly slamna wuxuu yidhi alislaamu yajubu maa qablahu islaamku wuxuu baabi'iyaa wixii ka horreeyey wixii ka horreeyey marka waa baaba-ayaan qof xalay dhashay oo kaleu noqonayaa hadda iyo safxad cusub ayb salaadihii ka tegay iyo wixii cibaadaad waajib ku ahaaye soo celin maayeysaa ayb meeshaas marka haddii laakiin cuquubaadka uu sameeyo see la yeelana isagoo gaal ah oo dimi ah muslimka ku dhex jiro ayuu cuquubo sameeyey cuquubadii markay ku sugnaatay kadib iyou soo islaamay xuquuqdadeed iyo wax ku tacalluqa waayo waa lagu fulina cuquubadaa iyada kan xarbigaa isagu hadduu dad soo laayo amwaal hore usoo dhacay laga qaadi maayo markuu soo islaamo waa la deyna qul liladiina qul waxaa tiraa liladiina kuwii kafaruu kufriye in yantahuu hadday ka joogaan camaa hum fiihi waxay hadda ku sugan yihiin oo min alkufri ah hadday ka istaagaan yukfar lahum loo dhaafe iyaga maa wixii qad salafa ka tegay wain yacuuduu hadday noqdaan oo gaalnimadii ku laabtaan faqad madad waxaa tegay sunnatu lawaliina kuwii hore dariiqoodii oo ilaahay waa ciqaabayaa waana ka arsanayaa waqaatiluuhum waqaatiluu la dagaalama hum gaaladii la dagaalama xataa intii laa takuuna laa tuujada aan la helin fitnatun fidnayn qof muslima inta aan diintiisa laga fidnaynaynin wayakuuna diinu diinkuna uu ahaado kulluhu dhammaantiis cibaado dhammaanteed ay u ahaato iyo daacada lilaahi alla ay u ahaato oo qof kastaa xor uu u noqonayo fa in intahow hadday ka joogsadaan fa ina allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiirun midkii arkid badan wain tawallow hadday jeestaan faclamuu ogaada ana allaha alle mowlaakum kan idin mowlihiina oo idin hilinaya inuu yahay nicma almowlaa mowlaa nicmo lahaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru mid gargaaro waqaatiluuhum la dagaalama xataa intii laa takuuna laa tuujada aan la helin fitnatun fitnadu marka waxay tahay qof in diinkiis laga fidneeyo intaan la helin waana soo marnoo suuratu lbaqaraan aayaddan tafsiirkeeda kusoo marnay aayad lamida macnuhuna marka inay tahay in allaale inta qof muslima diintiisa aan laga fidneyneynin la dagaalama wayakuuna addiinu daacaduna ay ahaato kulluhu dhammaantiis lilaahi alla ay u ahaato kan la adeecayana alla uu ahaado fa in intahow hadday ka joogsadaan fa in allaha alla bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan basiirun midkii arkid badan oo arkayaw ayb wain tawallow hadday jeestaan faclamuu ogaada ana allaha alle mowlaakum inuu yahay ayb alla inuu mowlihiina yahay oo kan idiin gargaaraya inuu alla yahay ogaada ay naasirukum wamuciinukum kan idiin gargaarayo idiin helinayo inuu yahay nicma almowlaa nicma waxaa nicmo lahaaday almowlaa ayaa nicmo lahaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru yacnii kan gargaarayaa nicmo lahaadayo almaqsuusu bilmadxi kan la ammaanaya allahu hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed